bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرحmn الرaحيm wbه نstacين وcawnka اllahma laka الxmd kitaabu اlأymani wالndur kitaabu alaymaani wاnnuduur alaymaan jamcu yamiinin weeyaan alyamiinna waxaa laga wadaa tawkiidu shay-i bidikri ismin aw sifatin lilah shay in la adkeeyo laguna adkeeyo in ilaahay la sheego magaciisa ama tilmaantiisa yamiinna waxay ugu magacaabeen midigta ayay isgeli jireen marka ama ay dhaaranayaan ama ay isdhaarsanayaan nuduurtana marka waa jamcu nadrin waa qofka inuu shay isku ilsaamiyo nadarka iyo aymaantana waxa ka dhexeeya waxa ay tahay mid kastaa waxaa ku jiro xadun wamancun oo waxaa loo dhaartaa qofka inuu wax sameeyo ama uunan wax samaynin yani dhaartu inay wax ka celiso ama inay ficil ku dhiiri geliso nadarkuna sidoo kale walidaalika marar badan nadarkuma waxuu noqdaa kafaaratu nadri waxaa la wuxuu noqdaa kafaaratu lyamiin sidaasaa marka hal baab layskula dhex sheegaa ayb xalifka ama dhaartuna laba macnoba waa yeelan karaan oo macnana waxaa weeyaan waxa lagu dhaarana waa alle magaciisa iyo tilmaan alle in lagu dhaarto si qofka uu wax u sameeyo ama uunan u sameynin shay waxaa sidoo kale waxyaabaha shay weyn lagu xiro oo yacni tacliiqa ama mucallaqaadka waxyaabaha tacliiqaadkuna dhaar waa laysaga idlaaqaa mararka qaar oo maalan waxaa la yidhaha alxalifu bitalaaq dhaar oo furiin lagu dhaaranayo macnaha waxaa laga wadaa waxaa furiinkan shay baa lagu xiray qofka shay uu rabo inuu iska manciyo ama uu rabo inuu sameeyo ayaa jiro markaasuu wuxuu sameynaa furiinuu ku xiraa shayga haddii uunan rabin inuu sameeyo furiinuu iskaga xiraa wixii dhaarta ka jooji jirtay oo furiinkaana ka joojina macnaha saas sidaasna mararka qaar waa dhahaan hadhow marka dalaaqa mucallaqa dhinac marka aymaan maadaama uu ka shabaho ama dhaar uu ka shabaho sababtaasaa marka khilaafka weynee tirada badan keentay oo culimada qaar ay u leeyihiin kafaaratulyamiin ayuu uga bax ayuu uga baxaa waxna ma ku furmaayaan ee culimada qaar dhahayo meelahaasuu yamiinta ama dhaarta uu ka shabaha wbilisnaadi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan alruhaawiy wamuusa bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa moxamed bnu bishrin qala xadaanaa sufyaanu waa ibn cuyayna can muusa bni cuqba can salim bni cabdillaahi bni cumar can ibni cumara qaala kanat yamiinun dhaar waxay ahayd yaxlifu calayha ay yaxlifu bihaa inuu ku dhaaranayay rasuulu llahi sal l slam nebiga dhaar ayaa waxay ahayd inuu nebiga ku dhaaran jiray marka calayha bimacnaa bihaa dhaartaasna maxay tahay laa wamuqalibi lquluubi maya kan quluubta gedgediyaan ku dhaartay marka wamuqalibi lquluub waxaa ku sugan marka xadiidkan ana alxalifa yancaqidu bisifatin lilahi tacaala dhaarta inay ku guntan mayso sifo ilaahay leeyahay ayb marka sifaadka marka laga asmaadoo dhan waa lagu dhaaran karaa sifaadka marka lagu dhaaranayay waxay leeyihiin waxaa gaar ay waxaa kuwa yani wuxuu leeyahay wataxqiiqu anaha mukhtasatun bilatii laa yushaariku fiiha gayruhu sifaadka ilaahay cid kaleba aynan la wadaagin oo cid kale oo yani la wadaagtoba aynan jirin kuwaas waa kuwa ilaahay loogaga dhaaranayo ka muqalibi lquluub oo kale quluubta cid kale ma gedgediso ayb laakiin waxyaabaha marka ay dhici karto bani aadamkana si ugu sifoobi karo ilaahayna si ugu sifoobi karo kuway halkaas waxay leeyihiin ayaga kuwa lagu dhaaranayo noocaas ma noqonayaan ayb aduu marka siday ahaataba tilmaan alla waa lagu dhaaran karaa ama sifo ficliya ha noqoto ama mid ha noqoto daati ah qaala baabu lxalifi bimusarifi اlquluub dhaarta lagu dhaaranayo midka quluubta leexiyo oo meeshuu rabo u leexiyo wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu yaxya bni cabdillaahi whuwa الduhliy qala xadaثna moxamed bnu salt abu yaclى wahuwa الtawasiyu saduuqun yahim bukhaari iyo muslim y bukhaari iyo nasaa-i baa u wariya qala xadaثna cabdالlahi bnu rajaءi can cabaad bni isxaaqa wahuwa abaad cabdالraxmaan a la yidhaha magaciisa cabaad waa naanays cabdالraxmaan bni isxaaq saduuq rumiya bاlqadr ayb can الزhriyi can salimi can abiihi qaala kanat yamiinu rasuuli اllahi sal ly slama nebiga dhaartiisa waxay ahayd yaxlifu dhaarta oo yaxlifu bihaa yani inuu ku dhaaranayo laa wamusarifi اlquluub ay ahayd marka laa wamuqalib اlquluub iyo laa wamusarifi اlquluub iyo in lagu dhaaran karo qaala baabu اlxalifi bicizat اllahi tacaalaa dhaarta lagu dhaaranayo ilaahay cizadiisa cadaynteediibu u baabaya cizat llah in lagu dhaarto cizadu waa sifa ilaahay leeyahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbarana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu qaala xadaanii moxamed bnu camrin qaala xadaanaa abu salamata can abi hurayrata can rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslama qaala lama khalaqa allahu اljanata wالnaar ilaahay markuu jannadii naarta abuuray arsala jibriila calayhi الsalaam ayuu diray ila ljannati buu u diray faqaala wuxuu yidhi undur ilayha jannada fiiri wa ilaa maa acdadtu liahlihaa dadkeeda waxaan u diyaariyey fiiha jannada dhexdeeda aan ugu diyaariyey fiiri fanadara ilayha waa fiiriyey farajaca waa noqday faqaala waa soo noqday faqaala wuxuu yidhi wacizatikaan ku dhaartay laa yasmac wacizatika intaasaa laga rabaa marka laa yasmacu bihaa axadun qof ma maqlaayo ilaa dakhalahaa waa gelayaa yacni asbaabtii lagu geli lahaa waa ku dadaalayaa fa amara bihaa wou amray fa xufat bilmakaarihi markaas ayaa waxaa lagu hareereeyey waxa ay naftu nacayso faqaala wuxuu yidhi idhab ilayhaa tag fandur ilayhaa soo fiiri wa ilaa maa cadadtu liahlihaa fiiha fanadara ilayhaa waa fiiriyey faidaa hiya qad xufat bilmakaarihi baa lagu hareereeyey wixii naftu nacaysay faqaala wuxuu yidhi wacizatikan ku dhaartay laqad khashiitu waxaan ka baqay anlaa yadkhulahaa axadun qof inuunan gelin qaala idhab tag fandur ila annaari soo fiiri wa ilaa maa acdadtu liahlihaa fiiha waxaan dadkeeda naarta dhexdeeda ugu diyaariyey fa nadara ilayhaa waa fiiriyey faidaa hiya yarkabu bacduhaa bacdan waaba iyadoo qaarkeed qaarka kale ou dul fuulo farajaca waa soo noqday faqaala wacizatikan ku dhaartay laa yadkhuluhaa axadun ma gelaayo fa amara bihaa waa lagou amray fa xufat bishahawaati baa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay jeceshahay faqaala irjic laaba ayuu yihi fandur ilayha fanadara ilayha waa fiiriyey faidaa hiya qad xufat bishahawaat baaba lagu haree lagu koobay farajaca waa soo noqday faqaala wacizatika laqad khashiitu waxaan ka cabsaday anlaa yanjuwa minha axadun qofna inaanu ka badbaadin ilaa dakhalaha waa gelayaa un laakin yadkhuluha ayb axad inuunan ka badbaadin ilaa inuu gelaayo maaha marka wacizatikadaas in lagu dhaaran karo qaala baabu tashdiidi fi lxalifi bigayri اllahi tacaala adkeynta lagu adkee yacni la adkeynayo fi lxalifi dhaarti dhexdeeda bikeyrillahi ilaahi keyrkii lagu dhaaranayo alla keyrkii lagu dhaarto in aada loo adkeeyo arrin adag ay tahay wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin can ismaaciila huwa bnu jacfarin qaala xadahanaa cabdullahi bnu dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man kaana xaalifan qofka ah inuu dhaaranayo falaa yaxlif ila billaah younan ku dhaaranin ilaa allah maaha wa kaanat qurayshun quraysh waxay ahayd taxlifu biaabaa'iha aabbayaalkeedii ku dhaaran jirtay faqaala wuxuu yidhi yani nabiga sal l slam laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiina ku dhaaranina meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa dhowr mas'alo masalada koowaad waxay tahay ee qofkii dhaaranaya alla un ha ku dhaartaa layidhi meeshaan marka waxaa lagala baxay makhluuq maasi wallahi inaan lagu dhaaro karin ee noocuu doona ha ahaado ee haddii lagu dhaartana makhluuq inuun inaynan dhaartaas guntan maynin haddii makhluuq lagu dhaarto dhaartaas ma ma xirmayso ayb oo yacni wixii marka dhaartii kale dhaartii ka waajibayay ma ka waajibayay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa aabbayaalka inaan lagu dhaaranin si gaar ah marka aabbayaalka waxaa gaar loogu xusay quraysh dhaarteeda waxay u badnaydba sidaas marka waa wax un wuxuu iska noqonaya laa taxlifuu biaabaa'ikum marka la yidhaha shay-un kharaja makhraj alghaalib wixii jiray oo haalibka ahaa unbaa laga warramay macnaheedu maaha aabbaha keyrkiis in lagu dhaaro karo oo yacni qofka ammaanada iyo cid kale inuu ku dhaaro karo inay u bannaan tahay mafhuum ma laga qaadanayo meeshaan ayb wa kaanat qurayshun taxlifu biaabaa'ihaa baana ku tusaysana iyagaa aabbayaalka ku dhaaro jiray war aabbayaalha ku dhaaranina la yidhi bis wax kale in lagu dhaaro kara marka meesha oo aan alla ahayn meesha ma ku jiraan ayb waxyaabaha lagu dhaaranayo marka haddii litacdiim loogu dhaarto iyo cibaado haddii loogu dhaaranayo gaalnimo waay waana shirki weyneyn sida alle loo weyneeyo kale ile dhaartu weyneynaa ku jirta magaca ilaahay marka lagu dhaaranayo waa la weyneynaa ilaahay sida ilaahay loo weyneeyo oo kale hadday qofka ku jirto oo uu sidaas ugu weyneynayo shirki akbar ay noqone waana kufri haddii laakiin u carabkiis wax ku batay waa iska dhaartay oo isaga hadda marka yacni qasad oo tacdiim iyo kuma jiro markaas culimada waxay isku khilaafsan yihiin waa karaaho iyo waa xaaraan xanaabilada oo kale iyaga waxay leeyn waa taxriim xaaraam nahyiguna saasuu keena shaaficiyada agtoodana sida abulmacali aljuweyni iyo alimaamu nawowi iyo ay tilmaamaanna waxay leeyiin waa karaaho oo taxriim ma gaarayso laakiin waa karaaho xadiidkan isaga dhahaya nebiga inuu yihi aflaxa wa abiihi in sadaq aflaxa wa abiihi waa liibaanay aabbihiisaan ku dhaartay see la yeelah wa abiihida inay ziyaado shaada ay tahay oo aynanba ansixin waa waa war war kalena waxa uu yahay in la yidhaahdo kelimatun jarad cala al cala allisaan waa kelimad carabka ku dareersata oon looba qasdin in la dhaho sidaas ayb iyo waxyaabo kale jawaabo badanay ku jawaabeen wa bihi qaala akbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadathana bnu culaya qaar kalena waxay ku kala saaraanba waxay leeyihiin qaar kalea waxay iyaga dhahayaan waxyaabaha la caabudo oo hadda ka hor la caabuday sida laata iyo cuso iyo kale haddii lagu dhaarto ama shay markaas la caabudayo dadku ay caabudaan dhaarta lagu dhaaranayo waxay tusaysaa shirki iyo gaalnimo shay laakiin caadatan aan la caabudin nooc tacdiim ana wa leh iyada waxay leeyihiin maka maahan yani shirkigaas ma gaarayso qaaraasaa dhaha marka waxay kala saarayaan ambiyada iyo asnaamta oo kale ay ku kala saaraan ciraaqiga iyo darxu tahriibka iyo waxbuu ku sheegayaa sidaas oo kale laakiin dhinac kale marka laga fiiriyo waxayba halis tahay in la caabudo dadka waan wanaagsan waayo mabda-u shirki baaba wuxuu ahaa alguluw fi saalixiin waaya wbihi qala akbaranii ziyaad bnu ayuba qala xadaana bnu culaya qala xadaanaa yaxya bnu abi isxaaq wahuwa alxadramiyu albasriyu annaxwiyu saduqun rubama ahda qaala xadaanii rajulu min bani gifaarin wuxuu ii sheegay fi majlisi salim bni cabdillaahi salim majliskiisa qaala salim bnu cabdillaahi wuxuu yihi samictu cabdallaahi yacni bna cumar ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi in allaha tacaala alleh yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin inaad ku dhaarataan alla wuxuu idinka reebayaa inaad aabbayaalkiin ku dhaarataan marka abayaalka inaan lagu dhaaranaynin wey nacam oo marka dhaarta marka man kaana xaalifan falaa yaxlif ilaa billaahi alla unbaa iskale ayb qaala baabu اlxalifi biاlaabaa'i dhaarta aabbayaalka lagu dhaarto u baab yahay wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciidin waqutaybata bnu saciidin wاllafdu lahu qutayba iskale lafdigee qaala xadahanaa sufyaan wa ibnu cuyayna can الzuhriyi can saalimin can abiihi anahu samica nabiya anahu can abiihi dhahaa anahu qaal samica anabiyu sala allahu calayhi wasalama cumara nebiga cumar buu maqlay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo waabii waabii yani igu aabbahay igu aabbahay isagoo aabihii ku dhaaranayo faqaala wuxuu yidhi in allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin inaad ku dhaarataan fa wallaahi baan ku dhaartee maa xalaftu bihaa kuma dhaaranin aabbayaalkii bacdu markaa kadib daakiran anoo sheegayo xusuusto walaa walaa aathiran iyo anoo cid ka soo naqlinayo cid kale kasoo guurinayana kuma dhaaranin daakiran walaa aathiran marka macnaheedu maxay tahay daakiran isagii baaba ka warramayo sheegayo oo anigii mar damba walla yacni waabii ma aanan dhihin walaa aathiranna macnaheedu waxay tahay anoo cid kasoo xiganayo oo xigasho aan samaynayana kuma dhaaranin marka haddee qofku haddii uu qof kale wixii uu yiri uu soo xigto ou sheego ma idaa dembi ah hebelaa saas yiri haddaad tidhaahdid hadda xaakil kufriba ninka gaalnimada ku yacni qofka gaalkaa warkii uu yiri ee gaalnimada ahayd qofkii sheego hebel sidaasuu yiri dhaho ma isaga gaaloobayo maya ee nin dhaar marka ilaahay qeyrkii ku dhaartay haddaad warkiisa xiganayso xigashada aada xiganayso miyaa dhib leh cumar muxuu uga tegay marka walaa aatirantan muxuu ka wadaa qaar marka waxay leeyihiin waxaa ku jiro taqdiir baa ku jiro daakiran inaan aniga sheegayo walaa dakartuhu aathiran ayaa ku jirta xataa ma aanan xusin oo ma sheegin aathiran aniga oo markaa yacni wax soo guurinayo walaa walaa dakartu aathiran mid soo guurinayana ma sheeginba oo isagaa marka iska dhaafayoo sida uu arrintan u qaatay iyuu ka tarjuman ayb yani waxay kutu taxaruskay ku tusay yani afkaygaba mar damba ma barin weyn anna kuma dhaaranin qof ku dhaartay xataa warkiisa waa iska nacay inaan inaan soo guuriyo ama aan ku hadlo ama aan sheego ayb waa bihi marka iyada hadduu da qof qof wax kale ku dhaartay inaad adi soo guurisood ka sheegto yani hebel sidaas uu lahaay aad tiraahdid dhib ma laha iyada wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziida wasaciid bn cabdiraxmaan walafdu lahu qaala xadahanaa sufyaanu can izuriyi can saalimin can abihi can cumar hadda musnadkan marka xadiidkii waxaa laga dhigay musnad cumar akharu ahli lcilmi marka ruwaadda akharu ruwaa xadiidka waxay ka dhigeen min musnadi ibni cumar waxyarna waxay ka dhigeen min musnadi cumar hadda tan marka waxay ka mid tahay cumar musnadkiisaa laga dhigay laakiin ibni cumarkaa badan can cumara ana nabiya sal l slama qaala alaa ina allaha caza wajala alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum ina aabbayaalkiin ku dhaarataan qaala cumaru fawallahi maa xalaftu biha bacdu ma aanan ku dhaaranin daakiran walaa aathiran anoo markaa yacni xusuusto oo sheegaya ma aan anoo dha yani aniga ma aanan ku dhaaranin walaa aathiran ee qofku marku nin kale dhaartiisa soo guurina asaga miyaa dhaartayn maba dhaaranin isaga waa naaqil ma dhaaranin isaga markaas waayo marka wuxuu walaa dakartuhu aathiran yani xalaftooda marka waxay u taallaa daakiranta walaa aathiran caamilkeedu wuxuu noqonaa muqadar marka walaa dakartuhu aathiran waa min baabi waxay tahay calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan min baabi calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa an baaridan ay ka dhigan tahay wasaqaytd wasaqaytudii baa la gooyey kii horaa marka lagu gaabsaday hadda fa wallaahi maa xalaftudii ayaa laysaga gaab daakiran waa ku dhacay xalaftu laakiin aathiran ma ku dhacayso qofku marku nin warkiis sheegayo hebelaa dhaartayoo sidaasuu yidhi isaga ma dhaaranin markaas dabcan wa bihi qaala akbaranaa camr bnu cusmaan bni saciidin qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu xarbin can الزubaydiy can الزuhriyi can saalimi can abihi anahu ahbarahu can cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaala in allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiin inaad ku dhaarataan qaala cumaru fawallahi maa xalaftu biha bacdu daakira walaa aakira ayb qaala baabu lxalifi bilummahaat hooyooyinkoo lagu dhaarto hooyo aabiyaal aabbayaalkii waa la sheegay hooyada ma lagu dhaaran karaa iyadana maya wabihi qaala akbaranaa abu bakr bnu caliyin qaala xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa cawfun can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum ha ku dhaaranina aabbayaalkiin iyo hooyooyinkiin walaa bilandaadi asnaamtana ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa billaahi alla maayo wax kale ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa wa antum saadiquun hana dhaaranina ilaa idinkoo run sheegaya maaha qaala baabu lxalifi bimillatin siwa alislaam dhaarta lagu dhaaranaya diin aan islaamka ahayn oo diin aan islaamka ahayn marka qofka see ugu dhaaranana wuxuu leeyahay matalan yahuudi waayo hadduu waxaa sameeyo oo yahuudi baan ahay haddaan sidaas yaalo iyo waxay la midan laba dhinacay aadeysaa marka meeshaas ayb qofka haddii shay laga soo tegay oo maadi ah uu ku dhaaranayo shay maadi oo laga tegay buu ku dhaaranayo wuxuu leeyahay masalan waa gaaloobay ama yahuudi baan ahay ama nasraani baan ahay buu dhahayaa waxaas hadday sidaas ahaayeen wuxuuna wax mar hore dhacay labay noqonaysaa inuu been sheegaayo uu og yahayna inuu been sheegayo markaas culimada waxay leeyihiin waa ka baxaa diinka wax maadi oo laga soo tegay cilmina uu u leeyahay beenna uu ku sheegayo ee haddii uu run sheegayana waa hubaa ama sida malada qaalibka ah waxay la tahay saas inay tahay been inay inuu sheegayo ma rumaysna markaasna hadda beenta waxaa la yidhaahday ku xirantaha been maxaa la yidhaahdaa been waxay leeyihin waxaa la yidhahdaa al-ikhbaaru bikhilaafi alwaaqic ee marka waxay leeyihiin hadde qofkaani waaqici si khilaafsanuu ku hadlay ama asagu ha u qasdo ama yownan u qasdin qaarna waxay leeyiin may inuu u qasdo markuu u qasdaa been la dhihi karaa haddii aan dhahno markuu u qasdaa been la dhihi karaa warka waa iska cadyahay haddii kalena riwaayada marka mutacamidan oooo imaan doonto ayaa iyada qeydaysa mutacamidanta riwaayada ku jirta waana xadiidka ayb shay mustaqbal ah markuu yahayna uu yidhaahdo waa yahuudi baan ahay waxaas haddaan sameeyo ama haddaan sameey waayo waxaas waa shay soo socdo maxay noqonaya marka hadduu is yidhaahdo hadduu is leeyahay marka war waxaas haddii aada samayso iskaba gaalow haddiiba aada shaygaaba samaysaba gaalow oo yahuudi noqo hadday ka tahay wuu gaaloobaa markaas markaasuuna gaaloobaa ma la sugaayo shaygii xataa in la gaaro iyo in kale ma la sugaayo waayo islaamku wuxuu rabaa caqdi go-an oo aan shaki iyo waxba aqbalaynin haddii qofku marka uu ictiqaadiyo saa dambe inuu gaaloobo ama bil ka bacdi inuu diinta ka baxo ama sanadka bacdi inuu ka baxo hadduu qalbiga geliyo markaasuuba ka baxay waqtigii maba la sugaayo haddii laakiin isagu waxaas aynan qalbigiisa ku jirin oo ay ka tahay shaygan ha samaynin ilaa gaalnimadaa la weyn gaalnimadoo la weyn darteed ayuu wuxuu ugu xirayba waxa inuu sameeyay ma raba markaasuu yidhi gaalaan ahay waxaas haddaan sameeyo isaga marka wuxuu ka rabaa inuunan samayninuu rabaa ee gaalnimo hadda aada iyo kuma jirto qofkaasi marka waa inuu ilaahay u towbad keenaa ma gaaloobayo kaas isaga gaalnimo ma noqonayso wixiisa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu abi cadiy can khaalidin xaa wa akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni baziic qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa khaalidun can abi qilaabata can haabit bni daxaak qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man xalafa qofkii dhaarto bimillatin siwa alislaam diin aan islaamka ahayn kaadiban isagoo been sheegayo fa huwa kamaa qaala waa sida uu yidhi isagoo been sheegaya qaala qutaybatu beenow sheegaa maxaa goormay noqon kartaa wuxu markay maadi yihiin wax soo socda been iyo run midna lama dhihi karo soo maa wixii tegay ayaa sidqi iyo kadib noqon karo saa ogow qaala qutaybatu fii xadiidihi wuxuu ku daray mutacamidan lafdigan marka mutacamidan macnaha uu keenaa waa maxay haddii beenta lagu fasiro al-ikhbaaru bikhilaafi lwaaqici oo mutacamid ha ahaada ama yownan ahaanin hadday beenta isla wada gelayaan mutacamidan marka waa wasfi qeyd faa-iideynayo marka uu u qasdo oo ay yacni camdan oo u yeelo ayaa waxaan ay ku dhacaya marka alfaadani marka mutacamidantu marka haddii k kaadibanta ay macno fadfaad ah ay yeelato ballaaran ay yeelato ayaa mutacamidanta marka ay qeyd u noqonayn ayb khilaafu lwaaqic uu ku warramay laakiin isaga wuxuu isu haystaa inuu run sheegayo saasay la tahay ee ninkaas mutacamid maaha marka mutacamidantaa saarayso oo bixinayso wa qaala yaziidu wuxuu yihi kaadiban fa huwa kamaa qaala waa sidii uu u yidhi ayb waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii ku dila bishayin shay cadabahu llahu bihi alla waa ku cadaabaya fii naari jahannama jahanama dhexdeeda wabihi qaala akhbaranii maxmuud bnu khalidi qaala xadaana alwaliidu qaala xadaana abu camri waawsaaci can yaxyaa waibnu abi kahiir anahu xadaahu qaala xadaanii abu qilaabata qala xadaanii haabit bnu daxaak ana rasuula اllahi sal l slama qaal man xalafa bimilatin siwa lslaam kadiban fahuwa kamaa qaala waa soo u yidhi tafsiilkii aan sheegnaana ku jiro waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi fi laakhira baabu lxalifi bilbara'ati min alislaam dhaarta lagu dhaaranayo islaamka in beri uu ka yahay qofka islaamkan beri ka ahay buu leeyahay matalan haddaan waxaa sameeyo wa bihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayf qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu qaala yعnي can xuseyn bni waaqidi can cabdالlahi bni buraydata can abihi qaala qaala rasuulu الlahi sal slam man qaala qofkii yihaa inii bariء min alislaam anigu islaamka beri baan ka ahay haddaan waxaa sameeyo fain kaana kaadiban hadduu beenaalo yahay fahuwa kamaa qaala wain kaana saadiqanna hadduu run sheegayna lam yacud ila lislaami saaliman islaamka ugu soo noqon maayo isagoo nabad galay yani xataa ereygaas erey fiican maaha haddaad run sheegaysidna qalad baad ku dhacday oo ilaahay inaad uga towbad keenta ay tahay haddii aad adoo og inaad been sheegaysid islaamkan beri ka ahay waxaasu hadday sidaas ahaayeen oo og tahayna inaad been sheegaysidna ee fa huwa kamaa qaaladaas qaala baabu lxalifi bilkacbati dhaarta kacbada lagu dhaaranayo wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaana alfadl bnu muusa qala xadaana miscaru can macbad bni khaalidi can cabdillahi bni yasaarin can qutaylata imra'ati min juhaynata wa ana yahuudiyan yahuudi ayaa ata nabiya sal ly slam nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi inakum tunadiduun idinku waxaad samaysaan allaad wax kale la sintaan ilaahay iyo waxbaad isla sintaan tunadiduun lafdi marka nid laga garan karo ama laga fahmi karaad ku dhawaaqdaan ood sheegtaan de waxa uu ka hadlayana saxaabada iyo ka wadaa maahane nebigu asaga saas may ma dhihi jirin wa inakum idinku tushrikuun ilaahay wixiisii baad wax la wadaajisaan taquuluuna waxaad dhahdaan waa kan marka waxaa maa shaa allaahu wa shi'ta haddii ilaahay doono adigana aada doonto nebi maxamed adiga yacni maa shaa allaahu wa shi'ta haddii alle iyo adiga aada doontaan alle iyo alle iyo adiga ogow marka meeshaan bani aadamkii mashiico waa leeyahay allana mashiico waa leeyahay wixii marka bani aadamkana ah uu alla siiyey ilaahayna ou tiisii ay ka weyneyd ayaa yacni waxaa la diidaa in alla iyo laysku cadfo nebiga maa shaa allahu washi'ta la maxaa la rabaa marka maa shaa allahu waxdahu ama maa shaa allahu huma shaaa moxamed wa-daa la diidaa marka waaw waayo waayo waawdu mudlaquljamci bay keeni yani mashiicadu waa ka wada dhexaysaa labadooda waay tandiidkuna meeshaasuu ka imaanaa marka iyo iyo iyo yani tushrikuunada u sheegay wa taquuluuna waxaad dhahdaan walkacbati kacbadaan ku dhaartay fa amarahum الnabiyu sal ll slam nebigu wuxuu amray idaa araaduu hadday doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi اlkacba wayaquulu wayaquulu axaduhum midkoodna wuxuu dhahayaa maa shaa allahu huma shiئta maa shaa allahu wa wa shiئta meeshii la dhihi laha huma hala dhaho waayo huma maxay keenaya taraakhi iyo weliba waxay keenaysaa tartiib mashiicada bani aadamku waxay ka dambaysaa mashiicada alle tan allaa horeyso waa ka dambaysaa xagga rutbada iyo xagga yacni dhicidda wax walba waa uga dambaysaa marka humada inay isticmaalaan buu baray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gaalada mararka qaar inay muslimiinta daldalooladooda ay fiirinayaan oo markaas ay leeyihiin waxaanaad idinkaba dhahdaan waxaanaad samaysaan markay sidaas oo kale ay dhahaan dhagaha in faraha laga gashta maahane waxay tahay marka in la fiiriya hadday gar ku hadlaayaan waxa ay ku hadlayaan hadday sax tahay annaga inaan isa saxnaa la rabaa marka ee ma la dhahaayo maadaama gaal ay ka timid warkan uu ka yimid dankama gelayna ma la dhahayo weliba riwaaya waxay leedahay inakum la antum lqowm war dad fiicanaad ahaa lahaydeen buu yidhi lowlaa anakum tunadiduun laakiin waxaad dhahdaan maa shaa allah wa shi'ta markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa shaa allah waxdahu dhaha meeshaas marka yahuudigan baa marka warkaan dacwadan soo oogay ama warkaan naga sheegay danka ma lihin ma la dhihine waa nebigu wuxuu amray in wax la saxo marka mararka qaar waa dhici kartaa qofka isagoo gaal ah inuu qalad kugu qabsado uu ku yidhaahdo adoo muslina waxaas waxaasaad samaysaa waa qaldan tahay nacam ee markaas waxay noqonaya marka in la fiiriya haddaan qaldannahay inaan isa saxno way nacam haddii aanan qaldanaynna maba qaldanin waa caddaynaynaa marka inaan arrintaa aydan qalad ahayn laakiin haddii laga dhigo wax walba kan waxa ka soo baxayo gaalkan mar walba cagsigiisa uun sameey cagsiga in la sameeyo laga duwanaado waa la ys amray laakiin cagsi oo waxaa la rabaa aan diinta qalad ku noqonayninaa la rabaa wixii saxsanaay hadduu isagu mar sameeyo annaga wixii xumaay maan sameyn xumaanta maan u dabamaraynaana waa maya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa mararka qaar qofka gaalka ah calaa lisaanihi shay xaqa inuu ka imaa karo shaygaas marka xaqa annaga xaq ahaantiisaan asaga ku dayan mayne xaq ahaantiisaan u qaadanaynaa ayb qaala baabu lxalifi biawaaqiit dawaaqiidda lagu dhaarto ayb waxaa kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala marka kacbada inaan lagu dhaaran karina hadda u keenay xadiidka wbihi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziidu qaala akbaranaa hishaamu can ilxasan can cabdiraxmaan bni samurata can الnabiy sal l slama qaal laa taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiin ha ku dhaaranina walaa biطawaaqiiti asnaamtana ha ku dhaaranina daaquud waxaa la yidhaha wax walboo la buunbuuniyo aada loo weyneeyo sanamuu noqon karaa mabda-uu noqon karaa mabda mararka qaar mabda ayuu noqon karaa oo mabda-a marka haddii laga badbadiyo inta laga badbadiyo mabaadi'da qaarkood oo laga dhiga booskii diinta in la geliyo oo lagu dhaarto lama ogolo shuuciyadii damarkisimka iyo lin linanismka iyo waxaasaa ayaa aada loo bunbuuni jirin mabaadi'daasa marka waxaa lala sami jiray diinta islaamka bal iyadaaba yacni diin ka qiimo badanaa ladhi ayaa la dhahaa waddamada qaarkood dadka madaxda u ahay qofkii madaxda mada yani founderkooda qofkii helay waddankaas ama qof magac dheer leh oo kale ih oo waddankaas kuleh baa dadka isaga dhaaranaya waxaasaan ku dhaartay hebel aan ku dhaartay dawaaqiiday iska noqonayaan kuwaas nacam hadday iyagu rabaan oy raalli ku yihiin waa dawaaqiid markaas nacam waayo in ilaahay booskiisa la gaa darajadiisa la gaarsiiyo inay raboodaan maba ahan soo ma garan marka mararka qaar wuxuu inta laga badbadiy mabda-ay noqon karaan curuubadaa ka mida nacam carabnimada maalan alcuruuba in laga dhiga alcuruubatu diin curuubadii marka in laga dhiga diin oo yacnii iyadaas marka yacnii loo qaato sidii sanamka camal loo caabudo oo la yidhaahdo carabnimo na midaynayso haddaan gaalkeenna iyo muslimkeenna a ka qiimo badanay leeyihin islaamna kala geynayo oo gaal iyo muslim naga kala dhigayo waxaasoo dhan waa mabaadi baatila oo daaquud daaquud noqonayo walidaalika wax daranaa marka bacigii iyo waxaa saas u ahaa jireen xisbulbacdka iyo ayaga dhan marka carabka carab waaye khalaas bis ama muslin ha ahaado ama gaal ha ahaado waa wada fiican yihiin hadduu nebi moxamed ammaanayo carabnimow ku ammaana maahane xaqa ou keenay iyo ku ammaani maayo walidaalika culummada kutubay ka qoreen berigii horey aada waxaas u socdeen waxbaa laga qorqoray waxyaabahaas oo kale waxay noqonaya dadka in lagu dhaariyo ama mabaadi'da noocaas oo kale daaquud marka la leeyahay marka wax walbo oo xadkiisa la dhaafiyo ayaa daaquud la yidhaahda ayb qaala baabu اlxalifi bilaati laata in lagu dhaarto wabihi qaala akbaranaa kahiiru bni cubaydin qaala xadaanaa mxamed bni xarbin can الzubaydiy can الzuhriyi can xumayd bni cabdالraxman can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam man xalafa minkum qofka idinka idinka midoo dhaaranayo faqaala bilaati yihaahdo falyaqul laa ilaha ila اllah adh marka bilaati buu yidhiyo waagii horeeda ayagu laata iyay ku caabudi jireen oo ku dhaaran jireen mararka qaar carabkoodao kasoo booda iyagoon u qasdin kafaara marka maxaa looga dhigay laa ilaha illa allahu inuu qofka yiraahdo kafaaray u noqonay marka amaa qofku haddii uu tacdiiman lilaata laata weyneyn la weyneynayo darteed haddouba ugu dhaarto diintii waaba ka baxa inuu dib usoo galo waa marka keliya marka qowl kuma filnee inuu ictiqaadkii tacdiimintii laata meesha ka baxshaa laga rabaa qalbigiisa u ka saaro waman qaala lisaaxibihi qofkii saaxibkiisa ku yidhaha tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaartame qamaar kula cayaare falyatasadaq ha sadaqayso mid walbaa marka cagsigii ayuu ku dhaqmaa qamaarku marka waxay ahayd qof maalkiisa inaad qaadato si fudud intaad ku qaadato adigiina markaa isagiina marka uu dhibsanayo inaad sadaqo ugu bedeshaa marka la keeno sadaqo inaad ugu bedesha dayb laata cibaadadeeda iyo buunbuuninteeda iyo sheegeedana yacni tawxiidka in lagu xasuusto mar allaale markii iyada la sheego waa in tawxiidkiina laga dabageeyey ile didu tawxiiday ahayd laate sanmu ahaa qaala baabu اlxalifi bilaati wاlcuza laati cuza lagu dhaarto wabihi qaala akbaranaa abu dawuud qaala xadaana اlxasan bnu muxamed qaala xadaana zuhayru qaala xadaana abu isxaaq can muscab bni sacdi can abihi qaala kuna nadkuru bacd almri waxaan sheegaynay arrimaha qaarkood waxyaabaan ka sheekeynaynay wa ana xadiidu cahdi biاljaahiliyati anoo markaas jaahiliye ka soo baxay faxalaftu bilaati walcuzaa baan ku dhaartay ilaa carabkiyaa bartay weliye hadda dhowow jaahiliyadii ka baxay faqaala lii asxaabu rasuuli llahi sal l slam asxaabta waxay ugu dhaheen bi'sa maa qulta waxaad tidhi baa xun iitii rasuul allahi sal l slam nebiga u tag fa aqbirhu u sheeg fa inaa anaga laa naraaka maku arkayno ilaa qad kafarta inaad kufrisay maahan falaqiituhu waan la kulmay faakbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yihi qul laa ilaaha ila allahu waxdahu halaaa maraatin dheh watacawad billahi min ashaydaani shaydaan alla ka magangal halaaa maraatin saddex jeer watful can yasaarika bidixdaada u candhuuftuf halaaa maraatin saddex jeer walaa tacud lahu hana u noqonin wbihi qala akbarana cabdulxamiid bnu muxamedi qala xadaana maldun qala xadaana yunus bnu abi isxaaqa can abihi qala xadaanii muscab bni sacdi can abihi qala xalaftu bilaati wاlcuza ayaan ku dhaartay faqaala lii asxaabii bi'sa maa qulta qulta waxaad tihi hujran warxun faataytu rasuula اllahi sal l slam fadakartu dalika lahu waan u sheegay faqaala qul laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir wanfud can yasaarika bidixdaada u tuf oo u afuuf yani halaatan saddex jeer watacawad billahi min ashaydaani alla ka magangal shaydaan huma laa tacud dabadeedna ha u laabanin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsab